xilligan oo lagu guda jiro bisha barakeysan ee rabadaan suuqyada magaalada dhuusamareeb waxaa laga dareemayaa saxmad xooggan khudaartu waxa ay ka mid tahay waxyaabaha sida weyn loogu baahan yahay bishan balse ganacsada qaarkood ayaa sheegay in qiimaha uu sare u kacay iyagoona sababta ku tilmaamay khudaarta oo yaraatay iyo baahida dadka oo sii kordhay
khudaartu hadda waxaa moodaa in ay yar xogo yar u kacday waana sida loo arki jiray oo xiliyada soonka way kacdaa waayo isticmaalkeedaa bato marka waxaan is leeyahay khudaarta hadda beeceedu wuuna fiican yahay sicirkeeduna hadda wuu sarreeya aniga waxaa ka mid a aniga waxaan gadaa moos waa gadaa khudaarta kaleento oo greenka waa gadaa cagaarka qaraha waa gadaa marka laakiin xilligii soonka intaan la gaarin ka hor beecoodu si waha iyo hadda sidoo beecoya hadda beeceedu hadda wuu qaalisan yahay waxyara waxbaa ku kordhan kordhay marka waana sida la yaqaano oo xilliga maaragtay soonku wuxuu ku soo aadaa xilli kulayl kulaylaha khudaartan hadda isticmaalkeeda hadduu bato sheyga hadduu isticmaalkiisu bato wuxuu waa kicitaan wuu sameeyaa marka saasaa jirto waxaa yeelaya kulaylka iyo isticmaalku dadka u badan laba sheyba way way keeni karaan khudaartu mar si haddii loo fiiriyo mar rabitaankeeda wuu badan yahay oo isticmaalkeedaa badan marna ayadii gawaabsa ah oo mataqaanaa meelihii laga keenayay ku yaraataa hadda ayadii oo mataqaanaa gawaabsi ah oo mataqaanaa xilligii soogu ileedo gabagaba tahay iyo xilligii ayadoo isticmaalkeedu badan yahay labada isku soo aaday marka haddii labada isku soo aadaanna inay khudaartu ay kacdo way u badan tahay inta boqolkiiba boqol way u badan tahay inay kacdo khudaarta waxaa ka mid a hadda camboo kale waa lala'yahay waa qaali waaye marmaraa la keena asagana waa qaali qaraha hadda inkastoo hadda isagu mar yar hadda uusan aad ahayn oo isagu waalnayn laakiin asaga ruuxu sidii hore la gedi jiray soonka hore lacaga ku darsoontay shay kasta ee khudaar sheegto xilliga soonka ka horreeyey waxbuu ku daray ama ha yaraata ama ha badnaatay dhinaca kale raashinka lama dareemayo isbeddel la taaban karo oo ku yimid qiimihiisa hase yeeshee waxaa jira farqi u dhexeeya rabadaankii hore iyo kan haatan sida uu sharaxayo xuseen jabey oo ka mid ah ganacsada raashinka ee magaalada dhuusamareeb
suuqa sidii hore iyo sidaan weli waa iska dhow yahay ramadaanka hore waxaan arki jirnay markii soondheere uu yahay oo soonqaad la sugaaya inuu wax walba kacaan timirtaoo kaleo kacda raashinka oo kaca cabitaanada wax iska bedelaan laakiin haddana waxaa moodaa sida ay u socdeen waxba iska bedeleen cabitaanka waa sidiisii timirtii raashinkii wixii dhan waa tabtooda sidii hore u socdaan waxaan rajaynaynaa insha allahu tacala saas kusii dhammaadaan sanadkan iyo sanadkii oo differency u dhexeeya aada u weyn sanadkii hore waa kuu sheega waxaan ku dhaha maciishad aada u kacsaneed sanadka laakiin waxaa moodaa dadkii maadaama abaar jirto roobka oo yar yahay oo roob jirin oo dadku ay dareemayaan niyadda ka dareemayan abaar jirto in waxaan kuu sheega raashinkiina aadna laftirkiisa uu degan yahay oo beeciisa aad u degan yahay maasha allah marka waxaan rajeynayna ilaahay roob fiican noo keeno oo naga bixiyo abaarta iyo niyad xumada dadka ay ku jiraan haddii abaar lagu jiro ninka dukaanka jooga kan baqaarka jooga iyo kan ariga raacayo isku mid ay noqonayaan haddii roobda-ana dhammaantana waan isloo ka mid marka waxaan rajaynaynaa in isbeddel dhaco insha allahu tacaala bishan haddee waxaa waaye gudihiisa waa xilliga roobka la rajay jiray sida waxaan kuu sheegay aan ilaahay uga baranay marka alxamdulilah waa waxaan rajaynaynaa wanaag iyo bashbashay barwaaqo maacuunta ayaa sidoo kale ka mid ah badeecadaha sida aadka ah loo iibsado bishan muxiidiin xaashi axmed oo ka mid ah maamulka shirkadda ka ganacsata maacuunta ayaa faahfaahin ka bixinaya sida uu suuqu yahay iyo sida dadku bisha rabadaan u tukaamaysanayaan niyahow haddaan warbixin kooban kaa siiyo waxaa waaye bishaanu waa bisha ugu adeegashada badan waayo bilshii waxaa lagu jiraa fadliga badneed qof walbaana wuxuu jecel yahay dee gurigiisa iyo xafiiskiisa iyo halka uu ku noolaa lahay inuu quruxsado haddii ay ahaa lahayd marka waxyaabaha kala duwan oo maacuunta noocyadeeda kala duwan hadday ahaa lahayd waxyaabay loo isticmaalaya qabowga tallaagadii hadday noqon lahayd waxyaabay barafkeedayaasha hadday noqon lahayd waxyaabi kaleo saxuuntii wax alla ayuhu nooc wixii anigu xaafadlaga isticmaalo hadda wax inta lagu soo koobi kara ma ahan maacuun marka adeega bulshaduna aad u badan yahay boqolkiiba boqol waxaan dhihi karnaa bishaan waa halka bil waxawaaye u dhiganta sanadka intiisa kale marka aad iyo aad bulshadu u adeegtaan waxaana dareemnaa jaam fara badan mashquul fara badan iyo bishaanu in dadku ay boqolkiiba boqol ay u adeeganayaan si xooliya isbeddelka ugu weyn ayaa haatan ku yimid khudaarta oo ay ganacsadu ku micneeyeen baahida oo kordhay iyo yaraanta khudaarta halka suuqyada si guud dhuusamareeb looga dareemayo saxmad xooggan oo la xiriirta bisha barakeysan ee rabadaan